washington waxaa ka soo baxay war aada u fiican soomaaliya oo u fiican iyo soomaaliya oo dhan labaatan sano amba laba iyo labaatan sano kabacdi qof walba siduu u tiriyo waxay ogolaatay i m f two inaan ka noqo ka mid noqono adduunka waxay macnaheedu tahay waxaan fadhiisan karnaa shirka i m f ta ee sagaal iyo tobanka bilaabmaya waxaa kalooy macnaheedu tahay waxaa laga hadli karaa deymamkii laynagu lahaa waxay macnaheedu tahay oo kale in laga hadlo sidii soomaaliya loo caawin lahaa lacag loo soo daabici lahaa sicir bururka looga shaqayn lahaa lacagta qiimaheeda looga shaqayn lahaa maanta soomaaliya waa maalin weyn oo dowladda soomaalidu keentay
sida aad sheegtay dhowr iyo labaatan sano ayaa laga joogaa tan iyo markii soomaaliya ay ka maqneed i m f ta xilligan oo ay kusoo beerayso deyman ayaa lagu leeyahay waxay u baahan tahay laqabsi iyo in laga warbixiyo xaaladda dhaqaalaha ee soomaaliya xilligani soomaaliya diyaar ma u tahay intaasi oo dhan oo iskaashiya inay u muujiso i m f ta si laysula jaan qaado loona eego qorshaha loo qaban karo soomaaliya mustaqbalka soomaaliya aada bay diyaar ugu tahay in la qabto arrimaha oo la dhameeyo arrimaha deynka si hore loogu socdo oo lacago kale la amaahdo oo oo oo dadka soomaalida wax loo qabto waxa ugu horeeya ee maanta la sameynayna waxa weeye inaan ka qeyb galno shirka sagaal iyo tobanka ka dhacayo washington annagoo kamida dowladaha adduunka taasna waxay mataqaanaa shaqadeeda iyo waxeeda oo dhan madaxweynaha soomaalida iyo prime ministerka soomaalida iyo wasiirka maaliyadda ee soomaalida iyo iyo governorka banka soomaalida marka ma waxay ku timid arrintani codsi dowladda soomaaliya ay gudbisay oo ah in dib loogu ogolaado ka mid ahaanshaheeda hay-adda lacagta adduunka i m f waxay ku timi safarkii madaxweynuhu washington ku yimi anigu ii xil saaray xilsaaristaana waan ka soo baxnay waayo aniga ah governorka la la diilgaraynaya amba la isticmaalaya i m f ta marka waxay ka bilaabantay markuu yimi madaxweynuhu washington dhaqaalaha soomaaliya waa dhaqaale dagaalo sokeeye kasoo kabanaya waxaa tani dad badan ay u arkayaan inay tahay tallaabo aada u wanaagsan maxaad is leedahay waxyaabaha ugu horeeya ay soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto dhinaca i m f ta haddii lacago ay ka hesho waxay samayn kartaa mashaariic ay samayn karto i m f tu waxaa ka mid ah in la bilaabo sidii deynka looga cafiyi lahaa soomaaliya in la bilaabo sidii looga fekeri lahaa sidii lacag soomaaliya loogu samayn lahaa in la bilaabo sidii maaragtay sicir bururka loo ilaalin lahaa in la bilaabo sidii shilinka soomaalida qiimihiisa looga shaqayn lahaa haddii afqalaadka lagu yidhaha monitary policyga soomaaliyana u samaysan lahayd waxaasoo dhanna waxaa ka mas-uula bankiga dhexe ee soomaaliya idinku haddaad tihiin bankiga dhexe diyaar ma u tihiin howlahaasi haatan inaad qabataan waayo bankiga howlihiisa dhowaan ayuu dib bilowday islamarkaana ma gaarsiisanaa heerkii la rabay bankiga dhexe diyaar ma u yahay in uu la jaan qaado howlahan haatan socda ee dhaqaalaha caalamka sidaan ognahay isbedel badan ayaa jira bankiginu diyaar ma yahay bankigu waa banki soomaaliya oo dhexe oo soomaaliya oo dhan meel walay joogtaba ka dhexeeya wuxuuna u eg yahay soomaalida godka soomaali ku jirta buu kula jiraa insha allah inaan ku dadaalo inaan kasoo bixino saddexdii bilood ee ugu dambeyseen joogayna waxyaabo badan oo muhiimaan ka qabanay adduunkoona ictiraafay maanta oo i m f tana ictiraaftay waxa laynooga baahan yahay inaan isku nimaadno soomaali haddaynan wax qabsan cidi wax inooma qabanayso